الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa darsigii konton iyo saddexaad saxaabiga waxaa la yidhaahdaa suraaqa bnu maalik suraaqa bin maalik kayfa bika see ahaanaysaa yaa suraaqow yaa suraaqatu suraaqow idaa labista markaad xidhatid siwaarey kisraa ninka kisre la yidhaahdo labadiisii jinjimood markaa xidhato muxamadun rasuuluullah habbad qurayshun quraysh ayaa booday daata sabaaxin subax subaxyada ka mid ah wajilatan xaalay tahay mid cabsanaysa quraysh madruucatan xaalay tahay qurayshtu mid la argagax geliyey faqad xaqiiqee saraa waxaa xulay waxaa xulay ama dhabeeyey fii andiyatihaa shiraryaalkeeda majaalisteeda shirka waxaa dhex xulay anna muxameda nebi moxamed qad baaraxa inuu ka baxay makata magaalada maka mustatiran xaaluu yahay mid isku asturaya bijunxi dalaami mugdiga dhexdiisa moxamed xalay buu baxay isagoo mugdiga ku gabanayoo himaynimo baxay falam yusadiq ma ay rumayn zucamaau qurayshin quraysh odayaashoodii annaba-a warkaas warkaas ma aysan rumaysan odayaashii quraysheed mana ay rabin in nebiga uu meel kala tago oo dad ka rumeeyo inay hayaan bay rabeen oo meesha ay ku xanibaan oo inay dilaan bay rabeen wandafacuu waa ordeen waa rooreen yabxahuuna xaalay baarayaan can innebiyi nebiga sala allahu caleyh wasalam fii kulli daarin guri kasta oo min duuri bani haashim reer bani haashim guryahooda ka mid ah warkii way rumaysan waayeen marka debadda lagama raadine guryihii baa laga raadinaya run maaha waxaa la yidhi waa joogaaye guryaha qoyskooda jifidooda reer bani haashim ha laga baaro guryihii baa laga baarbaaray xabad xabad wayanshuduunahu inay raadinayaan bay gudagaleen waay wayanshuduunahu way raadinayeen fii kulli beytin guri kasta oo min buyuuti asxaabihi markii jifyada guryaheedii laga waayay reer bani haashim raggii rumeeyey saxaabada aha guryahoodii baa laga baarayaa xataa atow ilaa ay ka yimaadeen markii u dambeysay mansila abibakrin abubakr sidiiq gurigiis fakharajad ilayhim waxaa u soo baxday abubakar ma jooga ma og tahay nebiguu la hijroodayoo waxaa lagu jiraa buur ku dheggan maka oo qaaru thawr la yidhaahdo bayba ku jiraan gurigii hadday yimaadeen waxaa u soo baxday gaaladii ibnatuhu gabadhow dhalay abubakar asmaau asma binta abibakar cabdullaahi binu zubayr hooyadiis zubayr binu cawaan baa qaba baa qabay waaye faqaala lahaa abujahal baa ku yidhi ayna abuuki aabbaha aawayaa bintu gabaray faqaalad waxay tihi laa adrii ma ogi ayna huwa al'aana meeshuu hadda joogo meeluu hadda jiro war kama hayo farafaca yaddahu gacantiisagoo kor u qaaday waladama wuxuu dharbaaxay khaddahaa dhamankeeda ladmatan dharbaaxoo ahwad gabadha ahwad ku tuudhay biqardihaa dhagahay qabtay siliskeedii iyo calal ardi dhulka dharbaaxaduu kaga dhuftay dhamanka siliskii macaa u xirnaa baa go-ayoo dhulka ku dhacay balaayada gaalkaada xoogga miirana wey mogta abujahal waaya junna junuunu zucamaa'i qurayshin quraysh duqowdeedii ayaa wareeray ama furka xooray xiina ayqanuu markay yaqiinsadeen anna muxamedan nebi moxamed qaadara makata maka inuu ka tegey wajannaduu waxayna dumeen jannaduu waxay ciidameeyeen kulla man qof dhammaanti ladayhim agtooda ah qof kasta baa la soo uruurshay oo min qufaatil ahari kuwa raadka raaca ah dadkare waxaa jira dad raad raaca yaqaan yaa halkan waa la maray raadkan xaggo u socdaa qof weeye waayahay waxaa dad raad raaca ufaati اlahar kuwa raadka guraha ya bay soo urusheen maxay usoo maxay u raadinayaan litaxdiidi dariiqi waddadii inay xadidaan alladii dariiqaasoo salakahu nebigu qaaday waxaa la rabaa in la helo dhanka u baxay wamadow macahum gaaladii kalena kuwa raadraaca wada bay macooda soo tageen yabxaduuna iyagoo baaraya canhu nebiga falamaa balaquu markay gaareen qaara hawrin wakaa godkii qaaru hawr oo godkii nebiga abubakar ku jiraan ah qaala lahum waxay yidhaahdeen qaala waxay u dhaheen lahum gaaladii qufaatul afari kuwii raadraaca yaqaanay kuwii raadka raacayoo lasoo xulay waxay dhaheen wallaahi maa jaawasa saaxibukum saaxiibkiina aad raadinaysaanoo raadkiisa nana aan guraynay inuusan dhaafsiisnayn haadal qaar godkan say raadraac u yaqaanaan fiiri godka xagga iyo xaggaa lagala laabto dadkan raadkooda haynay godkan ma dhaafsiisna toos bay u caddeeyeen waana dhaarteen walam yakun haaulaa'i nimanka hadalkaa yidhi maysan ahayn muqdi'iina kuwa ku gafay fii maa qaaluuhu waxay u dhaheen liquraysh quraysh warkay u sheegeen kuma i gafin maxaa yeelay faqad kaana muxamedu nebigu wuxuu ahaa iyo wasaaxibuhuba fii daakhililkaari godka gudihiisay ku jiraan markaa lafteeda saasaysan beenu sheegin wa kaanad qurayshun qurayshna waxay ahaatay waxay ahayd taqifugtii taagan marka hadalka la leeyahay fowqa ra'sayhimaa ayay taagnaayeen fowqa ra'sayhimaa nebiga iyo abubakar madaxooday taagnaayeen fowqa ra'sayhimaa bay taagnaayeen waaye maxaa meesha wax ka socda xataa ana sidiiqa abubakar sidiiq ra'aa wuxuu arkay aqdaama alqowmi gaalada lugaheeda tataxaraku iyadoo dhaqdhaqaaqaysa fowqa alqaari godka korkiis salkay iyagu fadhiyaan goomadaha lugaha halkaas dhaqdhaqaaqaya abubakara arkaya fadamacad waxaa ilmaysay caynaahu labadiisi indhood baa iska burqaday abubakar fanadara ilayhi rasuulu nebigaa eegay sala allahu calayhi wasalam nadarata xubbin kalgacal eegiddeed wa rifqin turid eegiddeed iyo wa citaabin ayuu u fishay waaya citaabku waa iska maaragtay cancanaantaa la iska yidhaahdaa war maxaa maxaa ku haya maxaa kugu dhacay maxaa jira xog waraysigaas faahamasa sidiiqu sidiiq waa ayaa afka dhaqdhaqa hoos u hadlay waaya qaa'ilan xaaliya mid hadal dheer maaha nuxnuxda weeye hamasa wuxuu yidhi wallaahi maa calaa nafsi abkii nafteyda inaana u ooyeyn walaakine makhaafata an araa inaan arko fiika adiga dhexdaada naba allow makruuhan wax la dhibsado baan la ogayaa yaa rasuulallah gaaladaas inay intanna ogaadaan adiga waxaan dhibsado aan arko inay kugu dhaceen baan la ogayaa faqaala lahu rasuululah nebigu wuxuu ku yidhi sal allau alay wasalam mudma'inan waaye nebigu xasiloon baa wuxuu yidhi laa taxzan ha tiiraanyoonin yaa abaa bakrin fa ina allaha macana faanzla allahu ilaahay baa soo dejiyay asakiinata xasilooni calaa qalbi sidiiq abubakar sidiiq qalbigiis wa raaxa waaya yanduru ilaa aqdaami اlqowm wa raaxa wuxuu ahaaday yanduru inuu eegayo ilaa aqdaami اlqowmi qoomka lugahooda uma qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah low ana axadahu midkood nadara ou eegi lahaa ilaa mowdici qadamayhi labadiisa gomadood hoostooda kor bay fiirinaya hadday hoos lugaha u fiirshaan la ra'aana waana arki lahaa faqaala lahu rasuulu baa yidhi sal ly slam maa danuk malahaadu waa maxay yaa abaa bakar bitnayni laba aad u malaynayso allaahu haaliuhuma ilaahay saddex ku yahay kalsoonida ilaahay uu siiyey nebiga ilaahay qof ku xihan wahunaa halkan bay samicaa waxay maqleen fatan wiil dhallinyaro ah oo min qurayshin reer qurayshoodo yaquulu lilqowmi dadka ku leh wiil dhallinyaro ah oo dadkii ku leh gaaladii meesha timid halumuu kaalaya ilalqaari godka nandur fiihi waa fiirinaynaaye soo gala godka godka soo gala iyagoo dhahaya ayay arkeen wiil baa hadlo wuxuu yidhi waa hubinaynaaye gudaha soo gala ayib faqaala lahu umayatu bnu khalaf umaya bnu khalaf baa yidhi saakhiran xaaluu jees jeesayo alam tara ma waadan arag ilaa haada alcankabuuti caaradan alladii cankabuutkaasoo cashasha calaa baabihi godka afkiisa yaa taataabtay ama cashasha waa maxay caarada guriga ay dhisato ee saas dee ina ohana albuyuuti baytulcankabuut waxaas mawaad u jeedin sida caaradu halkan u degtay oo ugu dhashay oo yaa u buulbuul uga samaysatay wallaahi innahu kan caaradani aqdamo isagaa ka horreeyey min milaadi moxamed moxamed hadda hadda inuu gale iska daayay dhalashadii nebi moxamed tana caaradaana ka horreysay raad ma dhowo meeshaan buu yidhi wax yimidna ma leh hayra anna abaajahal baa qaala wuxuu yidhi wallaati walcuzaa baan ku dhaartay innii la axsabuhu waxaan u malaynayaa qariiban mina moxamed inuu yahay meel noo dhow yasmacun maqlaya weliba maa naquulu waxaan leenahay waa yahay wallaahi wayaraa uu arkayo maa nasnacu xataa waxaan samaynayno aad baan aad baan wuxuu yidhi cabsidaasaa igu jidha waa niman dhibaatadii ka badatay baqdintii iyo xogtayada inuu maqlaya haddeer ka baqayaab walaakiina sixirahu moxamed sixirkiisibaa raana calaa absaarina indhahana daboolay nagama dheera ninkaas waanana maqlayaa laakiin ma arki karayno sixirkiisibaa raana kalaa bal raana soo ma ahayn calaa quluubihi maa kana yasibuun bimacnaa raana qadbaad daboolay waa qafaalanna hawley waa sixiranna gaalooyinkii balaayada dadka xun waxay iska dhaadhacshaan waxyaala balaayaaayo sixirada iyo waxaas iyagaa ku shaqaysta bayda anna qurayshan nimankii reer quraysheed lam tanfud yaddaha yaa gacanta kama saa kama falaxalan min amrilcufuuri raadinta amarkeeda calaa muxamedin ay raadinayeen kamay falaxalan lam tanfud kama falaxalan waa lam tanfud kama hurgufin yaddahaa min amri alcuhuuri raadinta amarkeeda calaa moxamed la raadinayo walam yanfani casmuhaa go-aankii quraysheedna kama laaban can mulaaxaqati moxamedka daba tegiddiis iyo raadintiisa fa aclanat waxay daahirisay waxay iclaanisay quraysh fi lqabaa'ili qabaaisha almuntashirati qabaa'isha ku kala firirsan calaa duuli dariiqi waddada dherarkeeda oo beyna maka walmadiina u dhaxeeya waxay qorayshi u cilaanisay anna man ya'tiha qofka la yimaada bimuxamedin xayan ow meyitan ama isagoo nool ama isagoo dhintay madaxiisa falahu mi-atun boqol baa u ahaado min karaa'imi libili geela xulka ah geela wan wanaagsan wey waa abuubakarna boqol kale waaya weliba way kasii badinayeen qabaa'ilkaas ciidankaas haddou macnaha dadkaa tegey oo fakaday sii dhex marayaan ciddii soo hesha intaasaan siinaynaa dheh kaana suraaqatu bnu maalikin almudlajiyu wuxuu ahaa ninka suraaqa la dhaho fii nadiyin shir oo min andiyati qowmi qoomkiisa shirarkooda fii qudayd qariiban makaanan qariiban min maka weeyaan waa meel maka u dhow faidan isla markaasba birasuulin mid la soo diray oo min rusuli qurayshin quraysh kuway soo dirdhaya yadkhulu calayhim waa isagoo usoo gelaya shirkoodii suraaqana shir buu fadhiyaa reer mudlij weeye bani mudlij waa yudi waa yudiicu wuxuu faafinayay ninka yimid fiihim dhexdooda naba aljaa'izati abaalmarinta warkeeda abaalmarinta alkubraa weyn allatii taasoo badaladhaa qurayshun quraysh dhiibtay oo bixinayso liman yaatiha qofkii ula yimaada bimuxamedin xayan ow meyit waxaan idin gaarsiinayaa abaalmarin madax furash qofkii keena quraysh inay boqol geela carabtuna geela waa jeceshahay hal iyo laba iska daaya boqol geela in la siinayo abaalmarintaa warkeeda idin soo gaarsiiy famaaka hadda suraaqa suraaqa ma sigin yasmacu inuu maqlo binuuqi geela halaha geela almiati boqolka ah xataa xata shraabat xata shraabat waaye waa maxay ishraabat soo maha ilaa ay u hanqal taagtay ilayhaa geeshaas admaachu damacyaashiisa boqol geela qola bixinaysaa jidha markuu maqlay waa u hanqaltaagay washtadda calayha ilaa u kaga darnaaday xirsuhu dadaalkiisii walaakinahu dabada nafsu naftiisi waa waa hantiyey waa milkiyey waa ka adkaaday naftiisa wuu qabtay naftiisa falam yafuh kuma hadlin yafuh kuma hadlin bikelimatin waaxidatin hal kelimo xataa laa tataxaraka saysan u dhaqdhaqaaqin admaacu laakhariina kuwa kalena damacyadood haddou hadlo war soo qabto wargeela aan doonano warna keena yidhaahdo dee dad badan baa waxa weeyaan raad raac tegaya marka isagu wuxuu sameeyey saan dadka kale u hadlin dareenna u gelin waa aamusay hal kelimadna kuma hadlin wa qabla an yanhaba suraaqa suraaqa xataa intuusan ka kicin min majlisi majliskii shirka uu ka fadhiyey dakhala cala annadiyi goobtii shirka waxaa soo galay rajulun min qowmihi nin reer beni mudlij ah wa qaala wuxuu yidhi wallaahi laqad mara waxaa maray bi aniga i maray al'aana goor dhow alaaatu rijaalin saddex nin nebiga iyo abuubakare ninkii daltusaha ahaa weeye wa inna anigu la adunnuhum waxaan u malaynayaa muxamedan iyo wa abaabakrin iyo wa daliilahumaa waay daliilkoodii dalyaqaankii daliil faqaala suraaqa wuxuu yidhi bal iskaba dhaaf kuwa a sheegtay inay yihiin hum kuwaad aragtay banuu fulaanin waa ilmo hebel madow way tageen yabxaduuna iyagoo raadinaya can naaqatin hal hashaasoo lahum iyaga u ahayd taasoo adalluhaa ay dhumiyeen nimaankii saddexda ahay haddeer naga tago hashu ka baxsatay baa aragtay maxamed iyo kuwii la socday maada arag maxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waa waa maan habaabin wuu ogaaday inay maxamed iyo nebiga yihiin dadku laakiin ninkaanu wuxuu rabaa inuu ku beenayo arrinta wakaas wuu dalfinaya wuxuu leeyahy maya maya ilmo hebel baa hale ka baxsatayoo waa iyaga halkaa u dhaqaaqay keligii baa raba inuu soo helo raggan wa in intaa markuu yidhi faqaala rajul wuxuu yidhi lacallahum kadalik haa waa macquul lacallahum kadalik waa inay iyagaa kuwaa yihiin waa sax wasakata waana aamus maraggaasaa idinka tegay haa bes uma makata suraaqatu waa nagaa qaliilan xoogaa cabbaar ah xataa laa yuhiira sousan u kicin qiyaamuhu istaagiisu axaddan qof oo miman duul ah fi nadiyi shirka jooga hadduu hadalkii markuu maqla haddiiba kaco waxaa la moodaya inuu nimankii doontay cabbaar buu sii fadhiya sida ninaan kala jeclayn sousan dadkaan shaki u gelin falamaa dakhala alqowmu qowmkii markay gudagaleen fii xadiidin aakhara sheeko kale buu insal la siibtay min beynihim dhexdooda si waxa weeye wuxuu u baxay siibasho ah wamadaa waa tegay khafiifan xaalaya mid fudud hub iyo dhar iyo iskuma xidhxidhin musrican degdegaya ilaa beytii gurigiisuba aaday waasara lijaariyatihi jaariyadiisii addoontiisa wuxuu u siraysay bian tukhrija lahu inay usoo bixiso farasahu fariskiisa fii kaflatin kado dhexdeed oo min acyuninnaasi dadka indhahooda dadku iyadaysan kuu jeedin faraska ii soo bixi wa an tarbidahu inay xirto waaya hu oo faraskaa lahu isaga fii badnilwaadi toga calooshiisa meel muuqata oo bannaan ha keenine toga dhexdiisa faraska iigu soo diyaari wa amara khulaamahu wuxuu amray addoonkiisii bian yucidda lahu inuu u diyaariyo silaaxahu hubkiisa adna hubka ii diyaari wa an yakhruja bihi inuu hubka la soo baxo min khalfi lbuyuuti guriga guryaha dhabarkooda guryaha ilinka ha ka bixin gadaal ka baxa xataa laa yarahu xadasaan qofna u arag wa an yajcalahu inuu hub ka yeelo fii makaanin meel qariibin u dhow min alfaras meesha gabadhu faraska geysay hubkana ii agdhig ninkaan isaga ku boodayo fardayaqaani labisa suraaqatu wuxuu xirtay la'matahu dharkii dagaalkiis la'matu waa maxay diric dagaalka diric bireed wataqallada wuxuu garba tabsaday silaaxa hubkiisa wamtadaa wuxuu laalay wuxuu laacay ku booday wuxuu fuulay waaye sahwata farasihi faraskiisa dushiisa meesha faraska la fadhiiso waaye gurada faraska waa hal mar saas dee awrta iyo dadka geelashan iyo dadka awrta maaragtay markay ku boodayaan oo fuulayaan iyo dad yaqaan baa jira hal mar saas baarka uga baxaya marka hal mar bow saa faraskii guradiisa u tegi dayib sidaas hadday dhacday waxaa kaloo dhacay wadafiqa wuxuu gudagalay yuqidu sayra socodka inuu dedejinayo liyudraka soo u gaaro muxamadan qabla an yaakudahu axadun si aan qof usoo qabsano siwaahu isaga ka soo haray qolo kaloo raacdahays intay soo heli lahayd isaga cayrsanaya wayadfara inuu ku soo liimaano markaas bijaa'izati qurayshin quraysh abaalmarinteeda kaana suraaqatu wuxuu ahaa suraaqa binu maalik faarisan nin faarisa farda ku dagaalo ah oo min fursaani qowmihi qoomkiisa fursaanyahankoodii ka mid a almacduudiina ee macduudiinta ahayoo farakutiriska ahaa dawiila alqaamati jooggiisa iyo dherarkiisu ninuu dheer yahaybu ahaa cadiima alhaamati madaxiisu ninuu weyn yahaybu ahaa basiira nin aada u yaqaan buu ahaa biiqtifaa'i ilahari raad raaca isagoo faras la ordayo wuxuu faraska hadba ku leexinayaa raadku meesha u leexdo waa raad raaca aada u yaqaan sabuuran nin sabir badan buu ahaa ku sabrid badan calaa ahwaali duruqi waddooyinka dhibaatada qofka ka qabsata safar la galay dhibteedana waa yaqaan wa kaana ilaa daalika kulli intaasoo dhan maceeda wuxuu ahaa ariiban nin suugaanyahanah labiiban oo caaqilo shaaciran gabyaa ah wa kaanat farasuhu faraskiisuna waxay ahayd min citaaqi lkhayli fardaha kuwa u wanaagsan waay fardaha aada u wanaagsan asalka fardaha asalka dir dirtooda la yaqaan waa iyo hiddahooda ayuu ahaa faraskiisu suuqa ka soo gada aan ahayn waayahay madaa suraaqatu waa tegay yadwiil arda dhulka isagoo duubaya dayan duubid maa faras afar qaadlaynayu saaran yahy laakinahu maa labida kama nagaan an caharad inay la siibatay bihi isaga faras farasi baa la siibtay siibasha waa maxay waa la simbiriraxad simbiriraxo sooma garan wasaqada waa ka dhacay isaga laftiisa can sahwataag baarkeedii dhabarkeedii fatashaa'ama min daalika arrintaas wuu baasays waxbaa qori dalbiye iyo waxbaa jira iyo faala leh oo hawsha iskuma aadana yidhi see waaye waaba la ii diidan yahay waa baasays wa qaala wuxuu yidhi maa haadaa waa maxay waxaan waa dhacnay tabban laki hog ha kugu dhaco min farasin faras faraskaa tahay tabban laki hoog baa kuu ahaaday min faras yaa faras yahow faraskaa tahay wa calaa dahrihaa dhabarkeedubu misna koray kayra annahu isagu lam yamdi ma socon baciidan wax dheer xataa caharat bihi ilaa misna la simbiriraxatay maratan ukhraa misna waa dhacda fasdaada wuxuu siyaadsaday tashaa'uman baasays waa hawshu iskuma aadanaa u noqotay wahama wuxuu iska damcay birujuuc inuu iska noqdo markuu loo jeer dhacay famaa raddahu kama celin can hamihi hamigiisii oo damcay inuu noqdo ilaa hama birujuuc weeye hamigiisa kama dii uma diidin ilaa damacuhu damaciisa oo damacay damaacinayay binuuqil mi-ati boqolka geela ah isna wuxuu yidhi ma noqon karid boqol geelah oo raggaa muuqdo lagu soo qabanayo yaa lagama noqon karo lam yabtacid misna ma fogaan suraaqatu kaiiran in badan can makaani cuhuuri farasi faraskiisu meesha ku simbiri dhexday wax dheer kama fogaanin xataa absara ilaa indhaha saaray muxamadan iyo wasaaxibey labadii la socotay famada yadahu gacantiisiibuu taagay ilaa qowsihi qaansada leeb bol rabaan la soo meel la arki karo mardii leebku gaaraya hubka diyaarsa wey laakina yadahu gacantiisii baa jamadad ku qallashay fii makaanihaa meesheedii gacantii baa laabi waayo lig wax togtogan oo waxa weeyaan waxaasaa xanuunkaasa ku dhuftay waa gacantii waa soo celin waay daalika arrinkaasi liannahu isagu waaya masaxabaan ka booday fii makaaniha daalika arrinkaa haabitu waye liannahu isagu ra'aa wuxuu arkay qawaa'ima farasii faraskiisa qoobabkiisa tasiikhu iyadoo quusaysa fil ardi dhulka waxaa kaloo dhacay faraska qoobabkiisu dhulkay gelayaan oo quusayaan waddukhaanu qiicna yatasaacad kor buu noqonayaa min beyni yadayhaa horteeda faraska hortiisa labada jeeni hortooda qiic baa cirka isku shareerayay wa yuqadii qiicaas wuxuu daboolayaa caynayhi isaga labadiisa indhood iyo wa caynaa caynayhaa faraska labadeeda indhood mugdi qiic dukhaan bidukhaani mubiin qiic baa dhacay fadafaca alfarasa faraskiibow waaye kiciyey dee markaan la kicinaya shay fariisay oo qoobabka dhulka u galeen hadallo la yidhaahdaa jiro lagu kiciyo faydan hiya waa iyadoo qad rasakhat fil ardi dhulka gashay waaye dhulkay qoobabka u galeen kaannamaa faraska waxaa moodaa sumirad in lagu nusmaaray fiihaa dhexdeeda bimasaamiira musmaaro oo min xadiidin bira dhulka waxaa moodaa in lagula qudbeeyey qodbaha dheerdheer oo khatarka ah waaye dhulka layskula qabtay faltafata wuxuu fiiriyey ilaa rasuuli sal lla alay slam iyo wasaaxibi nebigii abubakar buu soo eegay wa qaala wuxuu ku yidhi bisawtin cod oo daaricin jilicsan nin dagaalamaya awal haye cod khushuuci ku jidha wuxuu ku yidhi yaa haadaani labadaanow idcuwaa lii ii ducee idcuwaa lii ii barya rabbakumaa rabbigiin an yudliqa inuu ii sii daayo qawaa'ima farasii faraskayga addimadiis oo rabbigiin ii barya labada qofow faraska addimadiisa ilaahay inuu meesha iga bixiyo walakumaa waxaan idiin ballanqaadayaa calaya dusheeda ku leedihiin an akufa cankumaa inaan dadka idinka celiyo dadka idinsoo raad raacaya baan dhahayaa ka noqda meeshaan cid kuma arag idinkaan idin difaacayaay oo ninkaan dar dagaalamay fadacaa lahu rasuul nebigu waa u duceeyey salaas fa adlaqa allahu ilaahay baa u sii daayey lahu isaga qawaa'ima farasi faraska qoobabkiisii bil buu dhulka ka soo yiri halma faraska qoobabkiisa dhulka dushiisa ay taagan yihin markuu arka faraskiiyo isku aadeen faraskuna waa faras la yaqaano dirtiisa iyo asalkuu ka soo jeedo baa isbedelay ninkii laakiin admaacu damcyadiisii maa labisad kama nagaan an taxaragad inay dhaqdhaqaaqday min jadiidin mar labaad weeye jadiid mar labaad fa dafaca farasow faraskiisoo jeedalka ku dhuftay naxwahumaa nebiga iyo abubakar xaggooda soo qabo isiir hadda farasku waa caadiyay fa saakad way dhumbatay qawaa'imuhaa adimadeedii haadihilmarata markaan akara wax ka badan min dii qabli min dii qabl tii hore si ka sii daran baa laguhu u aasme haddii awal qoobabku meel dhexe iyo dhulku qabtay ilaa lugihii bay dhulka mukhuurat fasakaafo bihimaa labadoodiiba gargaar weydiisay wa qaale wuxuu yidhi ilaykumaa labadiinna waxaa idiin ahaadoo aan idin siinayaa zaadii sahaday sahaydayda iyo wa mataaci alaabtayda iyo wa silaaxii hubkayga fakhudaahu qaata alaabtaasoo dhan walaakinakumaa walakumaa idinkana calaya cahdullaahi ballan ilaahay baa dushayda ku leedihiin an arudda cankumaa inaan idinka celiyo min wara man waraa'i dadka gadaalkayga ayo min annaasi ah xoolaan baa idin siinayaa faqaala lahu waxay dhaheen laa xaajata lanaa bizaadik sahaydaada dan kama lihin ma rabno waa baahi ma qabno iyo mataacika alaabtaada walaakin rudda cannaa keliya waxaa naga celisaa annaas dadka dadkaas soo yaacaya gadaalu celi waxu sheeg uma dacaa lahu rasuul nebigu waa u duceeyey sal sl fandalaqad farasu faraskiisii marakanna waa socotay falamaa hama markuu damcay bilcawdati noqosho naadaahum waa u dhawaaqay qaa'ilan xaaliyaha mid dhahaya tarayahuu isuga ukallikum waa idinla hadlayaa xoogaa isuga waa idinla hadlayaa fawallaahi laa ya'tiikum minii xaggayga inuusan idinkaga imaanayn shay-un oo takrahuuna aad dhibsanaysaan ilaa hadalka hore tanaago aha isuga toos baan idinku imaanaya wallaahi wax idin dhiba idinku samayn maayo faqaala lahu waxay dhaheen maa tabtaqii canna maxaa naga rabtaa horta maa tabtaqii mina maxaa naga rabtaa faqaala wuxuu yihi wallaahi yaa maxamed innii laclamu waxaan ogahay annahu shaanii sayadharu diinuka diinkaadu inuu daahiri doono wa yacluu amruka amarkaaduna inuu kor noqon doono facaahidnii ii ballan dardaaran isii idaa waktiga ataytuka aan kugu imaado fii mulkiga madaxnimadaada an tukrimana ina ay karaameynayso waddanka waa qabsanaysaa markaa qabsatay ina ay karaameynayso haddeer ii ballanqaad waktub lii waxaana ii qodhaa bidaalika arrinkaasna ii qor warqad baan kaa rabaa inaan ninkaa lama taaban karo suraaqa adigaa ammaan kaa rabaa maanta faamara rasuulu baa amray salawaatu ullaahi caleyh asidiiq abubakar sidiiq fakataba lahu calaa lowxin loox baa loogu qoray oo min cadmin laf ah loox laf ah oo dafaacu leh waan u dhiibi abubakar oo u qor walamaa hama markuu damcay bilinsiraafi inuu noqdo suraaqi qaala lahu nebiyu alayh sala sl nebigu wuxuu ku yidhi wa kayfa bika yaa suraaqa suraaqow seeshaanigaad ahaanaya idaa labista markaa xirato siwaarey kisraa kisre silsilis faqaala suraaqa wuxuu yidhi fii dahshatin isagoo ku sugan wareer kisraa bin hurmuz mayaa marka madaxweynuhu ugu sarreeyey adduunka ma kisme binu kisre binu hurmus baan qaadanayaa waxa u xirxiran caadda suraaqatu waxuu ku noqday adaraaja huraadkiis fawajada naas dadkiibuu helay qad aqbalo iyagoo soo qaabilay yanshuduuna rasuulallaahi iyagoo nebiga raadinaya salawaatullaahi calayh wa qaala lahu wuxuu ku yidhi irjicuu noqda faqad nafadtu larda nafdaa dhulka anaa soo fiirfiiriya fiirfiirin baxan raadin aan raadinayo canhu muxamed mana hayo wa antum idinkuna laa tajhaluuna jaahil kama teedin mablaqa basarii araggayga iyo ogaalkayga makaanu gaarkiisa bilahari raadka raad raaca saan u aqaana waa la socotaan nimankiina ma hayo ee noqda farajacuu waa noqdeen dadkii uma katama khabarahu warkiisana wuu qariyey maca muxamedin leeya maxamed maciise iyo wasaaxibi waa is waxba ma dhihin ballan baan la galay ma dhihin xataa iqana ilaa uu ka yaqiiniyey annahumaa labadood nebiga iyo abubakr qad balaqaa inay gaareen almadiinata madiina wa asbaxaa inay ahaadeen fii ma'manin makaanu aamin min cadaawati qurayshin quraysh min cudwaani qurayshin quraysh locollaytankeed markuu ogaada nebiga abubakar inay inay dhaadhaceen oo quraysh ka badbaadeen oo fogaadeen cinda daalika buu adaacahu faafiyey warka inuu arkay kana soo noqday falamaa samica abujahal markuu maqlay bikhabari muraafaqati bikhabari suraaqa suraaqa warkiisa maca nebiyi ahaa calayh salatu wasalaam iyo wa mowqifihi minhu mowqifkiisa minhu nebiga uga mowqif laamahu waa la dagaal calaa takhaadulihi dullayntiisa iyo wa jubnihi waayo fulaynimadiisa iyo tafwiitii tagsiintiisa alfursata jaaniska uu ka tagsiiyey fursad baa naga tagsiisay jaanis baa na dhaafisay fulay baa tahay waxaasuu ku akhri waay faqaala suraaqa wuxuu yidhi yujiibu isagoo u jawaabaya uga jawaabaya calaa mulaamatihi calaa mulaamatihi dagaalkiisa isagoo uga jawaabaya abaa xakam oryaah abaa xakam wallaahi low kunta shaahidan haddaa goobjoog ahaan lahayd liamri jawaadii faraskayga amarkiisa id waqtigii tasuuqu qawaa'imuhu yaa jeenyaeen adimadiisu ay dhulka ay mukhuuranayeen calimta waxaad ogaan lahayd waad ogaan lahayd walam tashkuk mana shakideen bianna muxammedan rasuulun biburhaanin mid la soo diray inuu yahay xujo lala soo diray faman daa waa faman kumaa faman daa kumaa yuqaawimuhu la dagaalaya nebiga yaa la dagaali yaa la dagaali karaa daarat alayaamu maalmihii way wareegeen dowrataha faidan bimuxamed nebi moxamed aladii nebigaasoo kharaja ka baxay min maka dariidan xaal yahay waaye mid la cayriyey dariidan shariidan waa isku mid waaye mid la buriyey oo shariidan keligii ah oo la cayrshay mustatiran isagoo weliba isku qarinaya bijunxid walaami mugdiga waayahay dhexdiisa yacuudu nebiga noocaasa yacuudu ilayha waaba isagoo usoo noqonaya waayahay maka sayidan xaalu yahay sayidkaasoo faatixan furanaya kaasoo taxufu biha ay hareeraynayso alulufu lmu'allafatu kumanaan laysku geeyey oo min biidi suyuufi seefaha teeda cadcad ah iyo wa sufri rimaaxi waramada middeeda ma garanaysaa wa sumri maya sumri rimaax waramada teeda ma garanaysaa cascas weedaa waaba isagoo bizucamaa'i qurayshin quraysh odayaasheeda ku sugan alladiina kuwaasoo mala-ul arda dhulka ka buuxiyey cunjuhiyatan waay qabweyni iyo wa hadrasatan isla weyni waa isla weyni odayaasha noocaasa waa iyagoo yuqbiluuna caleyhi soo qaabilaya nebiga khaa'ifiina iyagoo baqayo waa diliina cabsanaya yasaluunahu iyagoo weydiisanaya arra'fatan xad turid wayaquuluuna leeyihiin maadaa casaaka maxaa lagaaga yaabaa tasnacu binaa inaa nugu samaysid haddaa ma ka qabsatay wayaquulu lahum wuxuu ku lahaa nebigu fii samaaxati alambiyaai ambiyada saamxidooda isagoo ku sugan idhabuu orda iska taga wa antum dulaqaa'u baatii kuwa la iska sii daaye toban kun dad ku dhowaasaa la yidhi cinda daalika bow acadda suraaqatu bnu maalik wuxuu diyaarsaday raaxilatow daabadiisii wamadaa ilaa rasuulilaahi nebigu u yimid sala allahu calay waslm liyuclina sow shaaca uga qaado islaamahu isaga islaamidiisa beyna yadayhi nebiga hortiisa wa macahu lcahdu baa ahaa cahdi alladii cahdigaasoo katabahu lahu uu soo qoray qabla cashri sanawaati toban sano ka hor cahdigo mataqaanaa markoo lahaa warqadha laii qoro nebi allow yaan lay taaban hadhow cahdigiibuu wataa alladii kaasoo katabahu lahu ou nebigu u qoray qabla cashri sanawaat qaala suraaqa wuxuu yidhi laqad ataytu nebiya baan u imi sal alla alay slm biljicraanaan ugu imi fadakhaltu waxaan galay fii katiibatin ciidan oo min alansaari ah fajacaluu waxay gudagaleen yaqracuunanii inay ila dhacayaan bikucuubi rimaaxi waramada jifidooda ushu meel bir kaga jidhaa jidha bir jifi baa la dhahaa jifi meeshaasay dadkii igu dhufanayaan markaa nebiga u imid wayaquuluuna waxay dhahayaan ilayka ilayka ka durug ka durug ka wareeg ka wareeg waayo ka fogow nebiga maadaa turiidu maxaa ka rabtaa nebiga famaa ziltu kama zuulin ashuqu inaan dilaacinayo sufuufam safuufta asxaabada xataa qadowtu aan ka ahday qariiban wax u dhow meel u dhow min rasuulilahi nebiga sal sl walxalwa nebiguna calaa naaqati usaaran ayib fa rafactu biyaddii gacantaydan kor ugu qaaday bilkitaabi warqaddii waagaa la ii qoray waqultu waxaan idhi yaa rasuulallah ana suraaqatu bnu maalik baana wahadaakana kitaabuka lii warqadda ii qordhayna waa tan faqaala rasuul alayh sala slam wuxuu yidhi udnu minii ii soo dhowow yaa suraaqatu udnu ii soo dhowow haadaakani yowmu wafaa'in oofinta maalinkeedi weeye iyo wa birin samafalka maalinkeeda fa aqbaltu calayhi waa soo qaabilay wa calantu islaamiina waa cilaaniyey min yadayhi nebiga hortiisa beyna yadayhi hortiisa wa niltu waxaan gaaray min khayrihi nebiga khayrkiisa iyo wa birihi wanaaggiisa ayaan wax ka hela lam yamdi ma tegin calaa liqaa'i suraaqa binu maalik la kulanku la kulmay lirasuulilahi sal ly slam kayru bidcati ashhurin dhowr bilood waxaan ahayn xataa khtaara allahu ilaa ilaahay doortay nebiyahu nebigiisii ilaa jiwaarihi logidis nebigu waa dhintay ilaa makaa la furtayoo waa sanadkii waxa weeyaan sideedaad sanadkii sagaalaadna abubakar baa xaj ka kaxeeyey sanadkii tobanaadna nebigaaba xajinayo waa xajatulwadaac waayahay markaa dhowr bilood ka bacdi nebigu waa dhintay calayhi salatu wasalaam faxasina calayhi waxaa u tiiraanyooday suraaqa ashadilxusni tiiraanyadan ugu daran wajacala wuxuu gudagalay yataraa'aa inuu is aragsiinayo yatara'aa lahu inuu istusayo lahu isaga daalika alyowm maalinka alladii maalinkaasoo hama bihi ou damcay maalinka dhexdiisa biqatli nebiga dilidiisa min ajli mi'ati naaqatin boqol halaad inuu qaato darteed haa dadka dalkooda iyo dadkooda gato oo calooshooda shaqaysayaashaada oo qandaraasyada qurunkaad dalka iyo dadka ku lugooye wax ka dhibaato badan wuxuu hadba ku soo dhaca maalintuu raadinaya inuu nebiga dilo boqol halaadna isla ha ku bedelo baa hadba ku soo dhacda ayib wa kayfa ana nuqa dunyaa waxaa hadba ku soo dhacaysa sida geela adduunka joogoo dhan ku lahaa dhammaanteed qad asbaxat ilyowma maanta u ahaatay laa tusaawii midaan ka goyn cindahu agtiisa qulaamatan iska goyn jab oo min dufrin nebiy nebiga ciddihiisa ah ciddi la gooye jabkeed geela adduunka joogoo dhan maanta agtiisa qiimo kama le ninkaan ma goyso waaye ciddadaa nebiga ka qaalisan maanta waxaa ku keen hal lagu siiyee nin u aadaya maaha iimaankiibuu dhadhamiyey wajacala wuxuu gudagalay yuradidu inuu celcelinaya qowlata oraadiisii lahu nebigu u yidhi isaga kayfa bika yaa suraaqa idaa labista markaa xiratid siwaarey kisra duuna an yukhaamirahu iyadoo isan daboolin shakun wax shakiya fii annahu isagu sayalbasuhumaa inuu xidhan doono wax shakiya kama gelin wixii nebigu u sheegay inuu jinjimaha xidhan doono uma daarat alayaam maalmihii waa wareegeen dowrataa wareegeeda karatan ukhraa mar kale wa aala amrulmuslimiin muslimiinta amarkoodiina wuxuu u ish ila alfaaruuq sayd cumar radia allaahu canhu radia allaahu calayh ridwaanullaahi calayh wahabad waxaa dhabatay juyuushu lmuslimiina muslimiinta ciidamadoodii fii cahdihi xilligii abubakr waa cahdiga almubaarak la barakeeyey calaa mamlakatii bay kusoo buureen dowladdiisa faris ah kamaa yahubu licsaaru haamadayga iyo dabaysha beeraha baabi'isa say u dhabato oo kale ayb fadafiqad waxay guda gashay dabayshaas fadafiqad waxay guda gashay ciidamadaasi tadukku inay burburinayso alxusuuna xisniyaasha iyo difaacyada watahzimu inay burburinayso aljuyuusha ciidamaha watahuzu lcuruusha yaa talisyaalka inay ruxayso waay watuxrizu lghanaa'ima haniimooyinkana inay ururinayso xataa adaala allaahu calaa yadayha ilaa ilaahay ka suuliyey qoladan gacnahooda dowlata alakaasirati reer kisra dowladdooda ilaa ilaahay ka suuliyey ayb wfii daati yowmin oo min awaakhiri ayaami khilaafati cumar sayd cumar dowladiis dowladdiisii gebagabadeedii qadima cala lmadiinati waxaa soo galay rusulu sacd bin abi waqaas ragw soo diray yubashiruuna iyagoo ku bishaaraynaya khaliifata almuslimiina ugu bishaaraynaya bilfatxi guul iyo waddankii in la furtay wayaxmiluuna iyagoo xambaaraya ilaa beyti maalilmuslimiina muslimiinta bangigooda guriga laga sii xukumo khumusal fayi fayga shan meelood meeshi aladii kaasoo haniimahu lguzaatu ay macnaha haniimaysteen fii sabiili illaahi falamaa wadicat ilghanaa'imu haniimooyinkii markii la dhigay beyna yaday cumar sayid cumar hortiisa wax allaal wixii haniimaha markii lasoo dhoobay nadara ilaha waa fiiriyey fii dahshatin isagoo ku sugan ware waay yab dahshada waa yab faqad kaana fiihaa haniimada waxaa ku jiray taaju kisra kisre taajkiisii almurasacu lagu dhadhajiyey biduri jawhar sida aleesha aleel mataqaanaa loogu dhadhajiya meelaha saasoo kale birdhicyadaas dahaba waa ku dhegdhegan wa hiyaabuhu waa ku jira haniimada waxaa ku jira dharkii ninkaas almansuujatu la sameeyey bikhuyuudi dahabi dahabka daliigiis wa wishaaxuhu baa ku jiray kuushiis almanduumu la taxay biljawhari jawhar lagu taxay wa siwaarahu baa ku jiray wa siwaaraahu labadiisii jinjimood alladaani labadaasoo lam taral caynu ina ili aysan arag midlahumaa labadaa wax la mida qadu weligeed baa ku jira alaabta la keenay waxaa kaloo ku jiray wamaa shay laa xasra lahu aan la koobi karin oo min annafaa'is luqraa waxyaalaha kaloo qurxoon ah fajacala wuxuu gudagalay cumar yuqallibu inuu urgedgedinayo haada alkanza alfamiina kaydkaas qaaliga ah biqadiibin laan oo kaana fii yadihi gacantiisa ku jiray uma اltafata ilaa man xawlahu sayd cumar ulbuql dahabkii adduunkasaa ugu rogrogaya dadkii la fadhiyay buu fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi ina qowman sayd cumar baa yidhi dad addow soo guteen haadaa waxaanu adduun iyo dahaba waaya addow haadaa kan soo gutay la umanaa waa aaminiin waxaanoo dahab iyo silisa nimanka keenay waa aaminin faqaala lahu cali bni abi aalib baa ku yidhi wa kaana xiinaidin xaadira maalintaa goobjoog buu ahaa innaka adigu cafafta waa iska cafiday fa waaye markaa iska cafiday facafat raciyatuka shacabkaadina waa iska cafiyey yaa amiira almu'miniin adaa xoolihii iska ilaaliyey dadku xoolo dadow xoolo dadweyne markaasaa shacabkaadina is ilaaliya qofka madaxda markuu isagu is ilaaliyo waa kuwa ka hooseeyana is ilaalinaya laakiin waa qaadanaya hadduu yidhahdo dadkuna iyaysan qaadan inaysan u shaqayn baa laga yaabaa sayid cali hadalkaas yiri wa kaana xiinaidin wuxuu ahaa xaadira sayid cali meeshuu joog faqaala lahu caliyu bnu abi aalib wa kaana xiinaidin xaadiran innaka adigu cafafta waa iska cafiday innaka cafafta facafat raciyatuka shacabkaadina markaasay iska dhowreen yaa amiira almu'miniin xoolaha dadweynaha walow ratacta haddaa adigu daaqi lahayd walow ratacta haddaa daaqi lahayd adigu la ratacuu iyana waa daaqi lahaayeen xoolaha dadweynaha ninkii daaqa kuwa xukumana ka yeeli mayaan daaqi mayno wahunaa halkan buu daca alfaaruuq ridwaanullaahi calayhi wuxuu waay u yeeray suraaqata bna maalik fa albasahu wuxuu u xidhay qamiisa kisraa kisra qamiiskiisii wa saraawiilahu surwaaladiisii wa qibaa'ahu waay taasna waa u xidhay wa khufayhi labadiisa khufna waa u xidhay adduun baa ninkii lagu raray waqalladahu wuxuu u qoor xiray sayfahu iyo wamindaqatahu jiishadiisa soonkiisa wawadaca calaa ra'si madaxiisana wuxuu saaray taajahu taajkiisii wa albasadhu siwaarayhi wa albasahu wuxuu u xihay siwaarayhi labadii jinjabood nacam haa siwaarayhi wey cinda daalika bawhatafa almuslimuuna muslimiintii qayliyeen oo dhawaaqeen hatafa almuslimuuna ayaa dhawaaqay haatf de muslimiinta hadda marka la kala jarjaro oo lasoo dhex galay dhibaato badan baat waa dhawaaqeen waxay dhaheen allahu akbar allahu akbar allahu akbar uma altafata cumar baa fiiriyay ilaa suraaqata waqaala wuxuu yidhi bakin bakin barwaaqiyo bashbash waay u cayraabiyun reer baadiyow yarow reer baad acraabi taskiiri u cayraabiyun waay reer baadiye yare ya dayib oo min bani madlaj ah mayo calaa ra'si madaxiisa maanta waxaa saaran taaju kisra ninkii kisra la dhihi jiray taajkiisii wa fii yadayhi labadiisa gacnoodna ma siwaaraahu baa ku jira labadiisa jinjimood uma rafaca ra'sahu ila samaa'i corka uu kor qaado wa qaala wuxuu yidhi allaahuma allahayow innaka adigu manacta hada almaala maalkan waxaa u diiday rasuulka nebigaad wa kaana axabu ilayk wakaana nebigu wuxuu axaba ilayka mid algaada ka algacal badan yahay ummadda kale adaa ka jecla waay nebi maxamed baa ilaahu xoolaha u diiday nebi maxamed baadna iga jeclay axabba ilayka minii wa akraama mid wanaag badan ayou ahaa nebigu calayka dushaada wa acdaytaniihi anigana hadda waa isiis waxbaan ka bood allaahuma sayiban naafican waayahay wamanactahu waxaad u diidday abaa bakrin wa kaana abaa bakrna wuxuu ahaa axaba ilayka mid la kalgacal badan yahay xaggaada minii aniga wa akrama calayka mid agtaada ku wanaag badan wa acdaytaniihi anigana ilaahu maalka waa ii dhibtay faacuudu bika waxaan kaa magangelayaa an takuuna inaad ilaahay oo ahaato qad acdaytaniihi mid maalkan i siiyey litamkura bii inaad igu dhagarto inaad igu ciqaabto uma lam yaqum waaya uma kama kicin meeshii min majlisihi xataa qasamahu ilaahi uu ka qaybiyey xoolihii badnaa bayna almuslimiin hadalkii yidhi nebigu waagaa suraaqo arrintaas maxay noqon doontaana waa isaga oo u xiray wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab